dhegaystayaal waxaan goordhow qadka telefoonka aan kula xidhiirnay malaaqa cali shiine malaaq cabdiraxmaan oo ka mid ah wafuudda koonfur galbeed ee ku sugan magaalada muqdisho wadahadalladan muddo bilo ah kula jiray xukuumadda uu ra-iisul wasaaraha ka yahay mudane cabdiweli sheekh axmed su-aasha ugu horreysa malaaq shiine aan weydiiya waxay tahay amba aanu weydiinaa waxay tahay annagoo kale ah isha baydhaba daafeed baydhaba miidiya bal waxaa ilaa iyo iminka uga qabsoomay wadahadalkii muqdisho ay u joogeen
arintuna kalolabay aheed qaybta siyaasada waxa inoo qaabeersanaa mas-uuliinta kale madaxweynaha uu horkacayo koonfur galbeed iyo wasiirada ayaa siyaasada inoo qaabeersana annaka ahlamo bulsho ayaan u soconay marka kay haddii aan ku hormaro tan aan meesha u joognay waxay aheyd maadaama maaragtay degmooyin iyo gobollo badan dowladdu ay gacanta ku dhigtay taana ay dalisay maaragtay baraka aad u ballaaran la filaayaba inay maxalwali ka dhalato dadkii magaalooyinka ka bararacay oo loo diiday inay ku noqdaan magaalooyinkii maaragtay iyo kuwii hore maaragtay baadiida u joogay ayagana noloshooda magaalada ku xirneedoo loo diiday inay magaalada u noqdaan sidii maaragtay dadkaasu gargaar loo gaarsiin lahaa loona furi lahaa wadooyinkii meelaha godoonka baniaadamka uu ku yahay arrimahaas ayaan u soonnay iyada maaragtay madaxweynaha ilaa laba jeer ayaan kala shirnay wuxuu inoo sheegay qorshahaas inuu miis ka saaran yahay qaabkii wax loo gaarsiin lahaa dadkaas isaga jididkina loogu furi lahaa ayuu nagu yidhi madaw nala soo hadalqaaday isaga nala soo doontay madaxweynuhu arrimaha xagga siyaasadda anta waxaan ku gaarsanay siyaasadu dad baan u irsaarnay halkaa howlaalkaa kadin xukuumadan wadahadal kula jira marka sidaha darteeda ninka haddaanu nahay guurtada koonfur galbeed arrintaa sidaanu galayna ma abaanu ku niri madaxweynuhu maalintii labaad annaka waxaan aadnay safaaradda etoobiya safaaradda etoobiyaan la kulubnay waxaan weydiinay maadaama goboladii degmooyinka hadda maaragtay marnau gacanta dowladda soo galay ciidamada jooga ay ugu tungroon yihiin ayuka wixii ay ka damacsan yihiin dadkaa banaanka ku macluulay wixii laga yeeli lahaa arrimahaasaan weydiinay waxuu noo sheegay kafiirku raajin hadda baydhabo yaalo ayaa jara buu yidhi maaragtay raajinkaas waxaa lagu gaarsinaya dadka diyaarada ayaa lagu gaarsinaa wixii ka dambeeya goboladaas wixii raashin ee loo geeyin xagga etoobiya ay soo marayaan buu nagu yiri arrimaha bulshada ugu soonota halkaa haddaan kaga baxo waxaa dheertay hadda qaybta siyaasadda markii ay halkaa yimaadeen oo dowladda ay u yeesay la bixiyey hordaalkii loogu tala galay markii ugu horreysay baa maaragtay sida laga warqabo markii ra-iisul wasaaruhu ay kulmeen arrintaa iyada kabtan kabtan iyo waxay ku dhammaatay mataqaane khayr hore markaa kadib ayaa waxaa dhacday wala wasiire ah walaa wasiirada federaalka in guddi loo saaray kuwa maamul goboleedkan maaragtay wasiirada guddi laga soo saaray guddiga liiday arrimaha ka soo shaqeeyay markii ay sidaas waheen maaragtay ayubkii wadahadal dheer bay galeen oo muddo qaatay laba asbuuc camal waxaynu ku murmaayeen sidaan ku warqabnay annaka dowlad goboleedka koonfur galbeed baa lala yidhaahdaa iyo maamul goboleed koonfur galbeedeebaa ayaa timi oo xukuumaddu tiri marka maamul goboleed idinku bagaca loo bixin maysaan annakaa la baahnay shir hal simoy basocday baanu maaragtay dowladdaas kusoo baxday dowlad koonfur galbeed ee baanu nahay in maamul goboleed baan idinku yeegaynaa horta arrimuuntaasay u badnaayeen waxaa kale xukuumadda koonfur galbeed ay wadatay maadaama goboladu inay dhigso wasaaradda arrimaha gudaha dowladdana dakhli ku bixiso maaragtay ay qorshe u ahaayeen ariskii nagala baxayna inaan la siisaan arrimahaas wax laisku afgasay bay nooga dhigaayeen maalintii ugu dambaysay arrintii alla saxiix markii liibiyeen isugu tagay ra-iisul wasaaruhu ayaa wuxuu soo qoray warqadii uu soo qoray ba waxaa ku qorneed hesiiskii ardaqabo waa in la ilaaliyaa baa ku qorneed wananaga waxaa soo jartaan looguma jirine waxaan aqoonsanayna ma ahayne waxaad sheegaysii ardasabo iyo gudooyinka aad sheegay waxaan shuguusa leenahay ma see wayimi alhaasir waa sida aad u yiri arrinku waa lagu kala dareeray markii lagu kala dareeray maamul goboleedkii dowlad goboleedkii koonfur galbeed buurtadii koonfur galbeed wixii ay maaragtay joogay ayay la yeereen warfin noocaasee bay la siiyeen ayadoo halkaa joogto oo wasiirka wasiirada iyo madaxweynihii koonfur galbeed inay soo anbabaxaan beri xaaladdu ay tahay gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ayaa xukuumadda xaggeeda akhbaaraad ugu yimid wuxuu yiri maaragtay eh, laba beri ah lala sugo hal bankeeyahay labadii beri aan la sugo markii la yiri mala- gudoomiyaha federaalka ahaa wuu ugu yeeray goboleedka koonfur galbeed ee guurtada wixii joogay xafiiskiinas xafiiskiisana isugu tagnay halkaasa kale lagu sameeyey aan ka wada hadalnay waxyaalahaan ka wada hadalnay waxaa ka mid ah eh, in laba beri la sugo xukuumaddu wixii hal ee markaa iyadu ay keento la arko Eh, sugidii way dhacday eh, ilaa iyo hadda waxyaaba oo suurtagal ah dowladda federaalka ay keentay ma ay jirin halkeedii bay taagnay markaa kadib maaragtay waa ka bixitaankan uu soo baxay saacadkan maaragtay haddii marka markaa waata aan- aan malaq calashiine malaq calashiine ayaa bay malaq calashiine aan kaa dhexgale een, waxaan la soconnaa wadahadalladaanu inay ahaayeen markii horeba wadahadallo aan loo qabanin wax een, muddo ah amba maalmo ah ee uusan jirin wadahadalku amba uu soo afjarmaayo waxaan aan aan aan aan aan inoo muuqata in wadahadalladu ay iska ahaayeen wadahadalla iska furan muddo bil ah ayaad muqdisho ku- ay ku sugu ay ku sugan yihiin wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha koonfur galbeed wax natiijo ah een, kama muuqdo ilaa iyo hadda waa uu fashilmay un baan odhan karnaa waa waa waa burburana odhan karnaa markaad eegto een, aan ka soo tagno maamul goboleed iyo dowlad goboleed erey eh, qodobada ah markaan ka soo tagno waxaa inagu maqaal ah in laysku qabtay arrin kale oo ah in madeer oo isku magacaaway madaxweynaha saddexda gobol in isagu aad ay raggaani la mideeyo gacmaha ay isqabsadaan wada shaqayn ay dhex marto arrimaha unbaa dowladda koonfur galbeed waxyaabaha ay kasoo ka soo horjeystee ka mid ahaa arrimaha maxaa noogu sheegi kartaa
dowladgoboleedka koonfur galbeed ee markii kow madaxweyne horta waxaan kuu sheegayaa xukuumaddu mar walba inay dibandaabiye waday oo maamul goboleedka dowlad goboleedka koonfur galbeed ay dibandaabiye ku waday arrintaa waa iska cadaan oo cid walba ayaa garanaysa markay sidaas ee markii madaxweynuhu halkaa imaanayay dadkana ay u diideen inuu la hadlo mid maaragtay guurtada ay hadliso mid kelmad maaragtay ay ku dhaafsadaan markii dadweynuhu ay diideen oo shaqaaqooyinka aad u fara bateen oo markaa jawaanay loo yeelay oo halkaa yimi oo jawaanay loo yiri anigu heshiis iyo laba gobol iyo saddex gobol iyo lix gobol qorshahayda ma ahe maadaama lisi yeelay wada hadlo sotan markuu yiri annaga sharuudihii aanu madax madaxweynaha ku xirnay baa waxa ahaa gobol dam kale oo labaad u baydhabo taalla ma jirto idankaa dhigay annaga nagu dibandaabiyeynaysa nalama soo qaadi kartaan gobol kale jarti oo caqabadaasi halleejiyo waxaas nama dhihi kartaan Ee, midda kale gorgortan ma geli karo maa dowlad goboleedkan koonfur galbeed labadaa xeri haddii maaragtay sharcaayiin aad u qaadataan haddaad tihin dowladda madaxweynaha oo ka hay adigu aa tahay madaxdalkeen wuu furmaya baanu niri Ee, taas halkaasayba ku xirneed oo maaragtay arrin hadda dowlad goboleedkan koonfur galbeed in nimankaa ka wada hadlayo sheekadaa meesha maba hoolin marka ee, wada hadalku hadda wixii baasbay hoos ku qabteen ninka federaalka hoos ku qabay ma aqaane wada hadalkaasu meesha suu ku xirnaa idinku wada hadlay isu imaada iyo sheekadaa ma aysan jirin laakiin maalintii maaragtay ee, ee, dalada gudoomiyaha baarlamaanka agtiisu aanu joogay ayaa qolada guurtada koonfur galbeed waxay yidhaahdeen annaka shaqada iyadu waa heshiisiinteeda hoostooda loo fadhiisanayo oo dadka lakala hadlaayo lala hadlaayo lala wada hadlaayo bay shaqadeedu tahay wixii siyaasada eenta maas waaba madax banaantii laakiin baynu markaan ku noqono wixiiba sida u dureelo waa la hadlaynaa arrin guurtada xaggeeda aheed dowlad goboleedku siduu ku malaceyn ilaa iyo hadduu caqabadeena soo hordhigay maamulkaas kale maxallaysaa la yidhi ma jiraan warkaas waa beenaa war ma garan okay malaq calashiine mar haddii een, talada muqdisho aad ka maarmi laadihiin soo ma habboona in madaxda muqdisho taladooda aad qaadataan taladaasoo idinkugu soo jeedinaya mar walbaba in saddex iyo laba waxa ay doonayaan qaabkaas waxa aad u samaysaan oo lixda aad ka tanasushaan soo ma habboona maadaama taladooda aad ka maarmi laadihiin
waxaan kuu sheegayaa sideeda banaan maaragtay waxaaba shuqul ku lahayn markaad dhaxdasho aad raadayso inaad weydadu luudahay hukuumaddu shuqulku ma laha maamul gobollo loo dhisaayo iyo maaragtay shuqulku ma leh keliya dawladda waxa weeyaan inay dakhli ku bixiso dastuurka shugulkamu inay ilaaliso maamulka gobollada laga dhisaayo dastuurkiisu in dadka wasada raaqinas waa basiye halkaasay ku leedahay maamulku waxaa odayaasha dhaganka deegaanka maamulka laga dhisay ayaa dhasdhisay ayagoo dadka sharci bulshadooda marka wadanka dastuur buu leeyahay haddii dastuurkii meel iska dhigay maskaxdayda hal raac la leeyahay maskaxdaas waanu garamarnay mid aqbalaynana ma aha wadanka sharci buu leeyahay sharciga haddii aan lagu soconayna kaasaa lagu wada jaraay qof xaqiigiisa waa lagu kala tagaa musoonay mana aqbalayna mid aqyama
marka hadda ma waxaad leedahay malaq calishiino wax rajo ah dambe oo hadda ay kaaga muuqdahay malaha miya wadahadallada een- een dowladda muqdisho iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed een- een u dhexeeyey
adeer waxaan kuu sheegayaa qof xaqiisu markay yahay qofna rabo inuu boodsiiyo labadaa qofood kan xaqdaradaasuu difaacaya kan xaqiisiibaa makan uu raadinaya haddii qofkaa xaqiisu markan yahay kan dulmigu uusan u ogolaan adeer arrinta mid lagu jiilay maaha annaka mar walba waxaan leenahay hukuumaddaa sidana aan ka tirsannahay annakaa soo dhisnay dastuurkaa dalka lagu maamulayo ergooyinkii loo soo huray qaarkood macallan ahaan meelaha loogu digay ayagoo dembi gelay dastuur aan saxiiban keliya loo dilin dastuurka aan u socdan leenahay haddii laga laabo adeer caqlika ee maaragtay qof la yimi annaka ma aqbalayno ma garan waata malaq calishiine een waxaa een inugu maqaal ah in u- een madaxweyne madoobe nuunow iyo wafdigiisa maanta een boorka ay ayna ka soo laabteen ayna ku wajahnaayeen magaalada baydhabo een warar warar kala duwan ayaa naga soo gaaraya wararka qaar waxay sheegayaan in cillad farsamo ay ku timid diyaaradii qaadi lahayd warar kaleo hoose waxay sheegayaan in een qaab kale een xukuumaddu ay ay ay u hor istaagtay een arrimaha maxaad noogu sheegi kartaa
watada hore u sheegtay anaga waxaan ogeyey xukuumadda koonfur galbeed saakin ay amarka ababaxo ay aado baydhabo dhulkeeda ay aado ayaan ogey markii dambe afkitay meelaha markay adu ay noo sheegeen inay eerboorka ku jiraan ay diyaarbiina sugayaan ay mareen maaragtay meelaha maaragtay oo lagu baariyo ay mareen
waad gartay boorka ku jireen ay diyaaradii la sugaayeen oo diyaariyiin bay noo sheegeen markan waxaan maqalnay in diyaaradii maaragtay ay baaqatay mis maaragtay farsamo hankeeda ay waxalahayo ay u suurtagal weyday safarkii markii aanu wareegana ay soo noqdeen qaabkaysa noo sheegeen haddii isu taag baa lagu sameeyey hadda aanu nidhaahno warkaas isaga war lagu degdegay buu noqonayaa xaqiiqdiisi weli lama haye howlaankii baan ku jirnaa markaan ogaanana maaragtay xaqiiqdu siday tahay waan ku sheegaynaa dadweynaha koonfur galbeed ma garatay waata malaq calishiine een waxaad ka mid tahay golaha guurtida koonfur galbeed waxaa inoo muuqata haddii mar dowladdii dhexe amba dowladda muqdisho aan aan dhehe iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed wadahadalladooda uu burburaahi in caalamkuna ay ku dabafeelan yihiin dowladda haddii ay aqoonsato ay iyaguna aqoonsanayaan koonfur galbeed marka sidee aad rabtaan inaad bal een, aad dowlad goboleedka aad dhisteen ee horumar iyo caalamkii iyo een, een, iskaashigii ee dhinac walbaba ah inaad samaysaan mar haddii een, uu burburay wadahadalladii idinkala dhexeeyey dowladda
adeer waxaan kuu sheegayaa ee, dadka bani aadamka ah ee xaqiisii markuu raadinayo wadooyin badan uu mara ayuu leeyahay ilaan dulmi mu watee ee, beesha caalamku waxaan u sheegaynaa ee, annaka hadda diyaaraan u nahay inaan maaragtay aan la kulmno dowladaha diriska iyo dowladaha ciidamada ka joogiyey mataqaana ee jimcadda quruumaha ka dhexayso nin matalaayana kula keenaya halkaa joogiy oo bari dowladna mar baan u aragnay ee, waxaan jecelnahay waxa aan ku socono inaan xaq u leenahay inaan maaragtay xaq aanan u lahayn Ee, arrintaas ayada waa iska hadday xaq baanu leenahay laakiin hukuumadda idinka soo wejeesatay wixii naa burburaya annaka dareenkaa marna naguma taagna dadweynahan waxaanu sheegaynaa adeer wixii aad go-aansataan ayaa meel mar noqonaya fikir nin kale oo wato waxba ka socon mayaan wadanku waa federaal go-aanka aad gaartaan rabitaanka ayaa wax ku socnayn rabitaankiina wax ku socnayn xukuumadda tahay inay aqbashana qasab bay ku tahay laakiin dadkaa koonfur galbeed adeer wax badan ayaa la bartay in la ilaaliyo oo wax wada la duusiyo mar maaragtay daqaale kusoo duulaan mar siyaasad lagu dibadaabiyo waxyaalo badan ayaa jiree adeer waxaan kuu sheegaa laba kun toban iyo afartaa lagu jiraa cid haakan la seerin kara ma jiro waddi kastoo loo mari kara ayaanu maraynaa maamulka aamusna inay shaqeyna way naga go-on tahay wixii ku hor imaanayna adigun baa daalaya leena imanka aragtay dhegeystayaaalkaasi wuxuu ah malaaqa cali cabdiraxmaan calashiine oo qadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada muqdisho inoogu warramayey shabakadaha isha baydhaba baydhaba media idaafed dot com malaaq calashiine waa mahadsantaha
Thank you.